baxnintii cutubka siddeed iyo labaatanaad oo soo kaxayso walaalka haaruun iyo wiilashiisa oo kala soo dhex bax reer banu israa'iil inuu iga adeego hawsha wadaadnimada kuwaasu waxa weeyaan haaruun qudhiisa iyo naadaab iyo abiihu iyo elecasaar iyo itamaar oo wada ah wiilashii haaruun oo walaalka haaruun waa inaad u samaysaa dhar quduusah ammaan iyo qurux aawadood oo waxaad la hadashaa kulli inta qalbigooda xigmaddu ku jirto oo aan ruuxii xigmadda ka buuxiyey inay haaruun dharkiisa u sameeyaan oo ay isaga quduus ka dhigaan inuu iga adeego hawsha wadaadnimada oo dharka ay u samaynayaanna waxa weeyaan laabgashi iyo eefood iyo khamiis iyo jubbad iyo duub iyo dhaxidh oo waa inay dhar quduusa u sameeyaan walaalka haaruun iyo wiilashiisa inuu iga adeego hawsha wadaadnimada oo ha qaateen dahab iyo buluug iyo guduud iyo casaan iyo maro wanaagsan oo eefoodka ha ka sameeyeen dahab iyo buluug iyo guduud iyo casaan iyo maro wanaagsan oo daabacna ha lagu sameeyo oo waa inuu lahaadaa laba garab oo ishaysta oo ku xidhan labadiisa daraf inuu iswada haysto kulligii oo dhaxidhka daabaca leh oo dusha kaga yaal in lagu xidho waa in isku si loo sameeyaa oo uu isku waslad la ahaadaa oo ha ahaada dahab iyo buluug iyo guduud iyo casaan iyo maro wanaagsan oo waxaad qaadataa laba dhagax oo onika la yidhaahdo oo waxaa dushooda ku xadhadhaa magacyada reer binu israa'iil magacyadooda lix waa inaad isku dhagax ku dhigtaa oo lixda magac oo hadhayna waa inaad dhagaxa kale ku dhigtaa siday u kala hor dhasheen sida shuqulka dhagax xardhihii waa inaad labada dhagax u xadhadhaa xadhadh u eg xadhadhka shaabadda oo waana inaad ku dhigtaa magacyadii reer binu israa'iil oo waa inaad saldhigyo dahab ah ku dhejisaa oo labada dhagax waa inaad ku dhejisaa eefoodka gerbihiisa inay dhagaxyo xusuusa u noqdaan reer binu israa'iil oo haaruun waa inuu rabbigu hortiisa magacyadooda ku qaadaa gerbihiisa xusuus ahaan aawadeed oo waa inaad u samaysaa saldhigyo dahab ah oo waa inaad u samaysaa laba silsiladood oo ah dahab saafi ah oo waxaad u samaysaa sida wax xadhko u eg oo tidcan oo silsiladaha isku tidcan waa inaad ku xidhaa saldhigyada oo waa inaad samaysaa laabgashi xukumaadeed oo daabacna ha lagu sameeyo oo waa inaad u samaysaa sida samaynta eefoodka waana inaad ka samaysaa dahab iyo buluug iyo guduud iyo casaan iyo maro wanaagsan waa inuu ahaadaa afargeesood oo isku laalaaban dherarkiisuna ha ahaado taako balladhkiisuna ha ahaado taako oo waa inaad afar saf oo dhagaxyo ah ku duldejisaa safka koowaad ha ahaado sardiyos iyo tabasiyos iyo mid birqaya safka labaadna ha ahaado sumruud iyo safayr iyo dheeman safka saddexaadna ha ahaado yakintos iyo ageti iyo ametustos safka afaraadna ha ahaado berulos iyo onika iyo yaasbid oo waa in lagu dhejiyo saldhigyo dahab ah oo dhagaxyadu waa inay tiro la ekaadaan sida magacyada reer banu israa'iil ha ahaadeen laba iyo toban sida magacyadooda oo laba iyo tobanka qabiil waa in mid kasta magaciisa lagu xardho sida xadhadhka shaabadda oo laabgashiga waxaad ku samaysaa silsilado xadhko u eg oo laga tidcay dahab saafi ah oo laabgashiga waxaad ku samaysaa laba siddo oo dahab ah oo labada siddo waxaad sudhaa laabgashiga labadiisa darfood oo labada silsiladood oo tidcan oo dahabka ah waxaad ku xidhaa labada siddo oo ku yaal laabgashiga labadiisa darfood oo labada silsiladood oo tidcan labadooda madax oo kale waxaad ku xidhaa labada saldhig oo waxaad ku xidhaa eefoodka garbihiisa xaggooda hore oo waxaad samaysaa laba siddo oo dahab ah oo waxaad soo sudhaa laabgashiga labadiisa darfood oo gudaha oo eefoodka xiga oo waxaad samaysaa laba siddo oo dahab ah oo waxaad ku xidhaa eefoodka labadiisa garab xaggooda hoose oo dhanka hore ku yaal oo ku dhow meeshay isku xidhmaan oo ka sarreeya eefoodka dhaxidhkiisa oo daabaca ah oo laabgashiga waa inay sidooyinkiisa ku xidhaan sidooyinkii eefoodka oo ha kula xidheen shalash buluuga inuu ku dul xidhnaado dhaxidhka daabaca ah oo eefoodka iyo inuusan laabgashigu ka furnaan eefoodka oo magacyada reer banu israa'iil waa in haaruun ku qaadaa laabgashiga xukumaadda oo qalbigiisa saaran markuu galo meesha quduuska ah inay xusuus noqdaan rabbiga hortiisa hadya goor oo laabgashiga xukumaadda waa inaad gelisaa uuriimka iyo tumiimka oo waa inay haaruun qalbigiisa saarnaadaan markuu rabbiga hortiisa tago oo haaruun waa inuu qalbigiisa ku qaadaa xukumaadda reer banu israa'iil had iyo goorba oo khamiiska eefoodka kulligiis waa inaad ka dhigtaa buluug oo waa inuu meel daloosha oo madaxu maro ku lahaadaa oo waa inuu ahaado sida dhar leh tolmo wanaagsan oo daloolkiisa ku wareegsan inuusan dilaacin aawadeed oo khamiiska daraftiisa hoose waxaad u yeeshaa rumaanno oo ah buluug iyo guduud iyo casaan oo ku wada wareeji daraftiisa hareeraheeda oo dhan oo dawanno dahab ahna dhexdooda geli oo ku wareeji dawan dahab ah iyo rumaan haddana dawan dahab ah iyo rumaan waa inaad ku wareejisaa khamiiska daraftiisa oo haaruun waa inuu gashado inuu ku adeego oo sanqadhiisana waa la maqli doonaa markuu tago rabbiga hortiisa oo uu galo meesha quduuska ah ee markii uu ka soo baxaba inuusan dhiman aawadeed oo waa inaad samaysaa waslad khafiifa oo dahab saafiya ah waxaad ku xadhadhnaa xadhadhka u eg xadhadhka shaabadda oo leh waa u quduus rabbiga oo waa inaad ku xidhnaa shalash buluug ah oo ku dhejisaa duubka oo duubka intiisa hore ha ku taallo oo ha ku taalla haaruun fooddiisa oo haaruun baa qaadi doona dembiga alaabta quduuska ah oo ay reer binu israa'iil quduus kaga dhigi doonaan hadiyadahooda quduuska ah oo mar kasta waxay ku ooli doontaa fooddiisa in iyaga laga aqbalo rabbiga hortiisa oo jubbadda marada wanaagsan laga sameeya waa inaad daabacdaa oo waa inaad duubka ka samaysaa maro wanaagsan oo dhaxidh waa inaad ka samaysaa daabac oo wiilasha haaruunna waa inaad u samaysaa jubbado iyo dhaxidho iyo duubab iyagu ha u ahaadeen ammaan iyo qurux oo waxaad dharkaas u labistaa walaalka haaruun iyo wiilashiisa la joogaba oo waa inaad iyaga subagtaa oo daahirisaa oo quduus ka dhigtaa inay iga adeegaan howsha wadaadnimada oo waa inaad iyaga u samaysaa sarwaallo maro wanaagsan ah oo gaadha dhexdooda ilaa bowdayahooda oo ay ku qariyaan cawradooda haaruun iyo wiilashiisu waa inay gashadaan markay galaan taambuugga shirka ama markay meesha allabariga u dhowaadaan inay ka dhex adeegaan meesha quduuska ah inaanay dembi qaadin oo dhiman waxay isaga iyo farcankiisa ka dambeeyaba ku noqon doontaa qaynuun weligiis ah